horta gabasha m muxuu mu eedeyn dawladii shisheeye dawladihii jiray oo dhan way waana kuwii xilalka kasoo hortay oo maxamed xaaji ibraahim cigaal muddo kooban buu xilka u hayay waa ninkii shaqla dhexe saddexda haweenimo warqada irigaa loo soo qoray dawladiisi iiraanyana uu kasoo shaqeeyey isagoo murashaxa waxaan doonaya oole waa muxuu ahaa murashax baan noqonayaa buuna sii ahaa markii wixii uu qaadi karayay qaaday ayuu yidhi kolka xisb waan furanayaa waan waan ka tegayaa wasaaradda arrimaha guudahuna markaa dhaqaalo badan baa ku socday gaboose wuxuu yidhi dadka waan xamili kari waaye sidii wax loo tasarufayay howlashadadii socotay dadkii laisku dirayay gaboose intaa wuu joogay isagoo wasiirka arrimaha gudaha muddo yaroo kooban gaboose wuxuu ahaa ninkii keligii maxkamadda noqday mala markii dambena waa siintu iskaga tegay haddana shirbeeleedkii aabahasii ka qayb galay marka uu leeyahay reere ka hadlaayo shirbeeleed buu ka qayb galay isagaa isaga wax xumaynayo ee kala fogeynaya kamid ahaa dhakhtarkiisu waa dhakhtar weyn dadka iska daadka muxuuha faqiirka ah ka waxaysan qaadi karaynin iyo cagta u ka qaado waxaa haboonay inuu u naxariisto maantu gacanta ku haya weliba professionkiisa ay tahay ugu naxariisto muxuu ahaa fiigan uu ka qaadayo ee aanay cidina soo degelin karin dhakhtarkiisa dadkii dayarta aanay tegi inta xanuunsanaysaana dayarka dayarka u badan tahay muse waxaan oga lahaa taa ka shaqee hadduu meel kala sheegayana meel dhibaata ka taagan tahay ma jirto haddaan isagu abuuraynin waan gartay wasiir wuxuu tilmaamay wuxuu tilmaamay doctor gaboose in waddanka jabhada ka dilaaceen oo koono kasta jabhada ka dagaalamayaan arrintaa ka waran in la yidhaahdo wabarba habeen dhawatoole la hadal hayay galbeedkana caawa iyo xalayga odayaashiisii iyo hadoorkiisiiyo saraabiintiiba oo dhan way degan tahay hal way ka hadleen waxay yidhahan qof baa tahay ama kusoo noqon reerkaagii ama muxuu ahaa dawladda etoobiya iyo muxuu ahaa dadkaan mujaarka nahayn waanu ka wada hadalay inaan wax dhaqdhaqaaq iga aanu ka iman hawl dhamaatay weeyaan taas jabaduu sheegaya dawaanka caroono intaa wuu maqlayo wey kanuu hadal maalin keliya muu odhan waa qalab muxuu ahaa in jabhad dalka laga dhex abuuro maalin keliya muu odhan ma markii odayaashii iyo madaxweynihii iyo ay isu yimaadeen in la heshiiye hawshii la dhameeyey ee labadii reere walaalaha ahaa ee isfilaaya ay yidhaaheen hawsha iyadan anagaa dhamaystirayna hala madaayo ayuu ka hadlaya gaboose heshiiskoodana diidan yahay ma odayaashii yidhi namadii waanu la soo noqonaynaa dhibaato ma jirto madaxweynihii wada hadle ee nabad lagu kala tegay buu diidan yahay waa isweydiintay waa sucaal dhinaca kale wuxuu ku eedeeyey dowladda aad xubinta ka tahay amaba aad wasiirka ka tahay in doorashadii wixii ka dambeeyey dadkii kala qaybsamay oo ay ku guuldaraysatay dadkii in la mideeyo arrintaasi sideed u aragtaan xukuumad ahaan hadalkayga aban kugu darayo haldoorkii iyo garbooynkii iyo saraabiintii iyo raggii doorkaa iyo madaxweynihii iyo dawladdu waa kuwii sarkay waa kuwii heshiiska cad ku kala tegay hawshaa iyada ah wax maanta ka noola sii wadwadaa marka la heshiiyey dee lagama hadla hawsha marka ay taagan tahay dhibaatadu taagan tahay raggii wax ka maleegayay ee muxuu ahaa ay tegay muxuu ahaa meesha la yidhaahdo yacan libaax ee lahaa sagaashan sano gabadhaynan kursigaas ku dheyna dadka kala fogeynaya hogaaha waxa waxa maanta heshiisyaaba socda oo dhacay oo dhamaystir maanta u danqayo muxuu ahaa uga hadlayo anigu waxaan u arkayaa inuu arkay inay hawshaasi dhamaatay midda labaad waa koox uu leeyahay madaxweyne haddana waga talinayo ani koox haddee maan fahan inuu doonayo u sheegayo xisbi qaran oo tartamaydu kasoo baxay ummadda maanta ku la ku ku doortay iyo ku aan dooranba si oo madaxweyne ah waa la wada joogaa xisbiyadu way wada joogaan halkan isagu ka dilaacinayo uu ka eedeynayo kooxda ka dhigayo anigu maan gara saddex xisbi baa dalka ka jira gaboose dee wadani baan ku owey wadanimo dalkuu joogaayo waa waa waa laskarayn karaa laakiin kumay hadal beelaan weska gabas ku hadlaya intaa muxua dhakhtarkiisa dhex fadhiya dadka lacagta badan ka qaaday su-aasheeda ugu dambeysa dabcan doctor gabose wuxuu la mid yahay muwaadiniin badan oo ka hadli karaa siyaasadda iyo xaaladda waddanku ku jiro marka waxyaabaha aad is odhan karto dhaliilahaasi way qabtaa oo way qaadan kartaa ma jiraan mise dhammaantood waa eedo aada u malaynaysa inaanay dawladdu shaqo ku lahayn waxway dhaceen oo dee dhibaataa dhacday aan u malayna weliba isagu inu wax ka mileeyey laakiin haddii muxuu ahaaye nabadiiba timid oo halkaa odayaashii weliba daan ilaado xaggu ka soo jeeday oo ilaa boqol iyo deedii ahaayo iyo dawladdu su yihaadeen heshiis la kala qaatay labadii beeloode isdilaayo isada deer isdilaayeen ay amba baxeen hawsheeda anagaa dhamaysanayna gaboose wuxuu waxaa dan soo hada qaaday arkeen nabad dadkii wada hadlay waxa uu borbolay dee waxaan umanayaa inuu isleeyahay hawl kale kacdoon kale samee taas kaa fashilanta